aan ku horeynaya dhegeystayaal wasiirada maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay xalay soo saareen ku sheegay inay hakiyaan wadashaqeyntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya xalay ay wasiirada maamul goboleedyada soo saareen qoraal ay ku sheegayaan inay joojiyeen wadashaqeyntii kala dhexeysay wasaaradda maaliyadda ee federaalka haddaba khilaafkan iyo waxa uu salka ku hayo waxaa warbixin ay ku faahfaahinayso muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abukar maxamed qoraal ay xalay soo saareen wasaaradaha maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee kale ah puntland galmudug jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayay ku sheegeen in ay hakiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya taasoo ay ku eedeeyeen in ay jebisay heshiisyadii horey u dhex maray wasaaraddaasi iyo maamul goboleedyada dalka haddaba maxay maamul goboleedyada u joojiyeen wadashaqayntii wasaaradda maaliyadda muxuuse muranka cusub uu salka ku hayaa waa kan dhaqaalayahan brofesoor yaxye caamir oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha oo arrintaasi ka hadlaya sida ay la tahay arrintan ma ahan wax weyn waa maamul goboleedyada iyo waxay isku haystaan wasaaradaha maaliyadda keliya waay maaha dowladda dhexe waxaa jirto heshiis hore oo ahay lacagta oo dibadda laga keeno in boqolkiiba lixdan dowladda dhexe ay qaadato boqolkiiba afartan maamul goboleeda loo qaybiyey taas waxay ahayd heshiis hore loo galay lacag sagaashan iyo afar milyan ahaa timiday boqolkii lixdan dowladda waa qaadatay boqolkii afartan kuyda waxaa laga jaray tababarkii world bank uu siiyey iyaga waxayna siyaanol kaga jaraa adinkaba maladinka jarin dowladda waxay tihi ana tababar leema sameyn world bankina tababarka uu qabtay kharajkiisa intaas ahay marka intaasaa laydinka jaray waxaa u soo hartay maamul goboleed kasta waxaa la siiyey lacag dhan laba milyan iyo bar aa usoo hartay waa diideen marka laba milyan iyo bar ma rabno ka badanaan leenahay lacag tababarkana nalaka jari maayo kaligeeni intaas waa waxa dhan waxaana filaa in maalin sabtiga la xallin doono wax weynoo hadda culays oo ku jira maaha in laysugu yimaado oo lagu heshiiyo waana heshiiska wasiirka hore markuu xilka ka tegayo amray in laga jaro iyaka wasiirka cusub waa iskala kulanyay oo in iyaga laga jarayo ma ogeyn marka intaasay la-ag tahay intaa anka ogaha waa mahadsantii qaybaha bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go-aanka maamul goboleedyada xilli muddo kooban ay jirto xukuumadda cusub ee soomaaliya cabdi cabdulaahi xaashi goley oo ah guddoomiyaha golaha wadatashiga puntland ahna siyaasi hore dowladihii dalka soo maray ayaa qaba in tallaabadaasi lagu degdegay marka la eego muddada uu xafiiska joogo wasiirka cusub ee maaliyadda soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim adeer waxaan u arkaa tillaabada ay qaadeen wasiirada maaliyadda ee dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe runtii inay ku degdegeen baan u arkay degdeg tahay maxaa yeelay wasiirku waa cusub yahay weli xilkiisii iyo qaabkii iyo weli maaragtay isagii oon saldhigan bay arrintan waxaan u arkaa inay soo qadimeen ka hor imaansho marka waxay ku habboonayd inay wasiirka marka hore la fadhiistaan dowladda la xidhiiraan waxyaabaha horey u socday oo laga wada shaqaynayay wasaaradaha maaliyadda ay kala hadlaan markii marka wada hadal dhaco wixii ka soo baxaba markaas lagu soo dari karaa qodobo laakiin hadda wax sir u ah bay ka hadleen oo aanaan ummadda soomaaliyeed majhuul ka tahaysan ogeyn marka halka aniga waxay iga muuqda inay sameeyeen deg deg oo rabo in dowladda lagu mucaarado oo qorshe halisku ah qaranka soomaaliyeed iyo horsocoshadii dowladnimo baan u arkaa in halkaas runtii laga hor imaanayo qarannimadii soomaliya inay sii socoto marka waana waxaan loo baahnayn weye waa inay ka noqdaan si degdega oo ay dowladdii xiriir ula sameeyaan oo wasiirka ay soo dhoweeyaan iyagu waa wasiirada dowlad goboleed maamul goboleedyo weeye marka hanaanka qorshaha maaliyadeed waxaa dejiya dowladda federaalka marka waa inay u hoggaansamaan iska daayaan degdega waxaana ka muuqata in dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe inay rabaan inay maaragtay doorashooyinkooda fooda soo wada saaran inay wax usii diyaar garoobayaan oo ay rabaan inay dowladda kaga hortagaan oo waqti kororsi wax la mida marka anigu uma arko inay waddo fiican u qaadeen xalku siduu ahaa iyo wadashaqayntii dowladda federaalka
tallaabada maamul goboleedyada ayaa ku soo beegmaya xilli xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada uusan wanaagsanayn islamarkaana la aaminsan yahay in ay jirto tabasho ay qabaan maamul goboleedyada qaar amaba ay ka qabaan dowladda federaalka soomaaliya tan iyo intii ay dowladda cusub timid inkastoo madaxweynaha uu booqasho ku tagay dhowaan xarumaha maamul goboleedyada qaar sida garoowe dhuusamareeb iyo baydhabo si tabashooyinkaasi xal loogu helo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa rumaysan in dadaalada socda iyo safarada madaxweynaha ay wax badan soo kordhinayaan
horta markasta horta caqabad waa taagnaanaysaa oo way ka dhexeynaysaa maamul goboleedyada iyo federaalka because waxaasan jirin sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahaa ayaa aa jirin waxaa kaloos jirin sida kheyraadka loo qeybsanayo waxaana laisla fahamsaneyn amniga guud ee qaranka sida loo micnaha loo maareynayo waxyaaba badan oo waxaa jiraan sida xataa electionka soo socdo kale loo loo looga shaqeyn laha xataa laislama fahamsano tan maamul goboleedyada xataa electionka maamul goboleedyada doorka ku yeelanayso dowladda dhexe laislama fahamsano wax badanaa jiro waxa aan ka hadlayna waxaa waaye safarada iyo isku dayga madaxweynaha oo sameynaayo wax maku soo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada waxaan isleeyahay aniga wax badanay kusoo kordhi kartaa wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka haddaanan oo madaxweynaha uuna booqasho aan ku sameyn meelahaasi culeys ayaa sii jiri lahaa marka madaxweynaha wuxuu ogyahay culeys ka jiro sidaas awgeeda booqashada iyo wakti badan uu gelinaa maamul goboleedyada waxaan kaloo aaminsanahay in wadahadalladan bilowgii ah inuu micnaha oo dhali doono wadahadallo kale oo dheeraad ah oo ay maamulada maamul goboleedyada dhan isku imaan doonaan eena arrimahooda ku xali doonaan maamul goboleedyada qaar muusan tegin waxaa soo socda shir maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskugu imaanayaan arrimahaas oo dhan waxaa la rabaa marka hore in laisla wada hadlay kadib ayaa si guud horta loo heshiiyo oo wax laisla fahmo kadib ayaa markaas maamul goboleedyada iyo federaalka si gooni gooniya arrimaha markaas maamul goboleed kasta quseeya ee laga hadli karaa marka waxaan isleeyahay arrintu hadda meel fiican ay mareysaa madaxweynahana dadaal ayuu muujinayaa waxaa isleeyahay dadaalkani inuu guuleysan doono si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo arrintaasi ay ka soo saartay wasaaradda maaliyadda soomaaliya hase yeeshee waxaa socda dadaallo ay dowladdu waddo kaasoo lagu doonayo in xal looga gaaro tabashada maamul goboleedyada waxaana la filayaa in ay shir isugu yimaadaan dowladda iyo maamul goboleedyada si khilaafka loo soo afjaro mahadsanid saynab abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho